kalluumaysatada gobolka jubbada hoose ayaa ka cabanaya hoos u dhac dhaqaale oo xoogan oo soo gaaray kalluunkii ay ka dhoofin jireen magaalada kismaayo oo badi loo iibgeyn jiray dalka kenya magaalada kismaayo ganacsatada ku sugan ee kalluunka oo u diri jiray magaalada mombasa ayaa sheegay in dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay uu istaagay ganacsigoodii iibgeynta ee kalluunka agaasimaha kalluumaysatada jubbaland cali maxamed cabdi ayaa u sheegay sahre cabdi axmed inay lacago badan oga lumeen isbeddelka ganacsiga iyo suuqla-aanta kalluunka ee bilahan sarey walaal kalluumaysatada jubbada hoose ama haddaan idhaahatan soomaaliyeedba marka hore uma diyaar garaysnayn oo dad ka digtoonamaysan ahayn xanuunkan coronavirus taasoo sababteedu tahay markoodii hore waxaa liitay qaabka caafimaadka kalluumaysatada hadday ahaan lahayd qalabka iyo haddii ahaan lahayd goobaha ay ku gadayaan waxaa soo raaca waxaa jira kalluun qalalan oo loo dhoofin jiray bombaasa kiina wuxuu la xirmay xanibaada ama xuduuda kala xirka uu sababay xanuunkan coronavirus taasoo dhankii suuqii hoose ee magaaladana ku noqotay dadkii maadaama uu yaraaday socodkii ama maqaaxiyihii badnaa iyo hoteeladii la geen jiray kalluunka kuna soo aaday xiliyo bad xiran ah
waa garta marka waxyaabuhu idinku keenay maxaa ka mid a marka ma in qiimo hoos u dhac uu ku yimid kalluunkii oo aan laga dhoofinaynin magaalada kismaayo mase in shirkadihii qaadan jiraba caafimaadka aawadeed malaygiina ay u diideen oo hadda aan la qaadan
maya waxa unagu keenay waxay tahay waxaaba xiranba gebi ahaanba dhoofintii kalluunka xiran taasoo sabab ay u tahay kala xirashada xuduudaha caalamka sidaad la socotidba ma jiraan xataa dalka gudihiisiibaa kala xiran la dhoofiyana marka horeba waxay ahayd waa kalluunka la qalajiyo kalluunka la qalajiyana xilli walba maaha ee xiliyada kalluunka uu badan yahay yaa la qalajiyaa kalluunka oon loo haynin talaagada la geliyo ama meel loo dhoofiyo kalluunkii oo fresh ah hadda xilligan hadda bishaan lagu jiro iyo tii lasoo dhaafay iyo kuwa naga horeeyaba waa xilligii ay baddu kacsaneed kalluun la-aantana ay ahayd marka khasaare intee la eg ayaad wajahaysaan ama caqabado intee la eg ayay taasi idinku tahay waqtigan haatan ee la joogo marar badanna waxaad ka dhawaajisaan dhinaca kaleeto qalabka doomaha ay ku kaluumaystaan kaluumaystada soomaalida oo caqabado fara badan ay idinka haystaan dhinacaasina
haa haa walaale waxaan dhihi karnaa kaluumaysatada waxay wajahaysaa khasaaro sababtoo ah markii la gaaray xiliyadii kalluunka badan soo bixi jiray haddii aadan haysan talaagadihii kaydayaasha ahaa ama aadan qallajin jirin oodan qallajin karin kalluunkii oodan dhoofsan karin dee taas khasaare ka weyn ma laha doomuhu waa doomo yaryara oon lahayn wax isgaarsiin ah g b s number talaagado barafkii kalluunka uu ku jiro waxay ku qasban yihiin doomuhu ma jirto doon shan beri afar beri saddex beri maqnaan karta inta badweynta tagta soo jallaaban karta kaasi waxa uu ahaa cali maxamed cabdi agaasimaha kalluumaysatada jubbaland oo u warramayay sahre cabdi axmed